barik maa callamtana wbaalan calayna waxaan ku dhex jirnay un xadiidkii abu saciid alkhudri ee ku tacalluqsanaa casriga iyo xukumkiisa riwaayaadkii iyo duruqdii qeyb baan soo aragnay qeybna weli way dambaysaayoo duruq badan buu lahaa mar walow xadiida jaabiriyana ay noo dambeeyeen haddii la yidhah dhexdan kagaba jirnay marka aan si yar wadaynaa waayo waa xadiid keliya duruqdii dee kolley kalaamkiiyo khulaasana way inoo yar dambaysaa wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala waxadaanii aburabiici الzahraaniyu wa abu kaamirin iljaxdariyu walafdu liabi kaamirin qaala lafdiga soo socda waa abu kaamil fadl bn xusein lafdigiisii labadoodu sheekh keliya wada leeyihinoo waxay yidhaaheen xadaanaa xamaadun wahuwa bnu zaydin xamaadkani waa ina zayd si aan loogu qaadan ibnu salama walow aan ishkaal iyada halkan jirin oo hadduu iska daayana in xamaad ibnu salama nimankani may soo gaadhin oo kama wariyaan waa xamaad ibnu zayd kol haddee iyagu xamaad idlaaqaan labadoodani qaala xadaanaa ayub can muxamedi can cabdiraxmaan bni bishri bni mascuudi raddahu ilaa abi saciidin اlkhudriyi qaala anahu qaal bal xamaad ibnu zayd ayub sakhtiyaani buu ka warinayaa ayubna waa muxamed muxamedkani waa imaamkii moxamed ibnu siriin weeye moxamed ibnu siriin ba waa taabici isagu ayubna waa taabici markaa saddex taabici baa israacaya oo xadiidka sanadkiisa ku wada sugan wuxuu ka wariyey cabdiraxmaan ibnu bishri ibni mascuud nin la yidhaaho isagu waa nin isna ansaar weeye reer madiine ah axaadiidiisu marka horeba way yar tahay oo waa nin axaadiidiisu ay kooban tahay xafnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa waayo dadka ruuxa axaadiidiisu ay yar tahay cid kalena ay axaadiidtaa la wadaagsatay waa cibaaradiisii uu kaba cabirayay markuu dee lafdigan waa dee alfaadii tacdiilkay kaba mid tahay laakiin waa meelihii ugu hooseeyey kaba mid noqonaysa waayo haddaan mutaabaca jirin waa kulayin kaba cabiro muslimna xadiidkeennan aan hayno ayuu kuba leeya laakiin dariiq labaaduu isagu ku jiraana waa inoo soo dambeeyaa kolley kutubta kale nasaa-i abu daawuud waa kaga sugaya nasaa-ina xadiidkan iyo xadiid kale uu ku leeya salliga rasuulka ilaahay kayfiyadiisa iyaba ah abi daawuudna xadiid buu kuba leeyay waa inta kutubta ugu sugan marka cabdiraxmaan ibnu bishr ibnu mascuud raddahu uu celiyey uu celiyadu macnaa uu ka wariyey weeyaan oo xadiidka wuxuu u celinayaa u tiirinayaa abu saciid alkhudri ilى abi saciidin اkudriyo qaala markaa abu saciid baa yidhi qaaladan faacilkeeda waa abu saciid su'ila الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waa la weydiiyey can اlcazli cazliga cazliguna waa taa aynu kusoo jirnayba axaadiisii ayaa la weydiiyey oo bal xukumkiisaa la weydiinaya dee hadduu ninku haweynadiisii intuu laba kulmo haddana aanu doonahayn inay manidii ama biyihii ay gaadhaan raximkeediiba uu dabaddaa ku daadinayo faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laa calaykum anlaa tafcaluu daakum kolley cibaaradu waa cibaaradii xalay bay nooguba sugnayd si baan kusoo laqbaynaynay bal ti baan halka intaynaan hadalka moxamed gaadhin aan eegaynaa laa calaykum ay laa alay laa xaraja calaykum ayo wax cidhiidriya iyo dayq iyo halkaa dhib idinku sugani ma jirto allaa tafcaluu daakum arrinkaa ay weydiiseen ee casriga inaydaan samayn xaraj oo haddii ay iska daysaan oo faraha ka qaadaan dee dhib idinkaba imanaysaa ma jirto qaradkan aa u samaynaysaanna maha had iyo goor wasiila muxaqaqah oo muraadkaa idin gaadhsiinaysa ma aha fa innamaa huwa waxaa macnaa raadka iyo ta'siirka ku leh waladka iyo walad la-aan ilma inuu caloolgalayo inaanu caloolgelin alqadaru qadarka weeye maha wixii kale dad ay laba imanayaan sababtaa laba yimaadeen haddii ilaahay qadarayna ilma wuu caloolgeli inkastaba ruuxu yaanu doonin haddaanu qadarinna inkastaba dee waxa weeyaan ha laba kulmo oo wixiibaa matalan in badan raximkii manidii ha gaadhaba waxa weeyaan waxba kama abuurmayaan waa qadarka un oo cibaaraadkaaynu soo maray saa markan ku laqbaynana macnuu waxa weeye waa laga roon yahay un weeyaane laakiin ruuxii way u bannaantay hadduu laba yimaado qaala muxamedun moxamed baa wuxuu uhi moxamedku waa ibnu siriin oo sanadka inoogu sugnaa xadiidkana cabdiraxmaan ibnu bishrin kaba warinayey wa qowluhu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisana yihi laa calaykum uu yidhi aqrabu ila nahyi wuxuu u dhow yahay nahyiba oo qowlkiisan uu yihi laa calaykum waa nahyin iyo zajrin uu dadka ka sarjirinayo ayuu u dhow yu ugaba dhow yahay baaxo bal riwaayada dambena aan gaadhna xasan albasri baa isna taa laba qaba waana inoo soo socotaaba waa lafdiga dambe markaasaan bal iyaga si dee kollay dawaa'if kalena waa macno ay kaba fahmeen ee aan eegi doonaa iyo dee ba taqdiir kusuu noqonaya bidn اllahi tacaala وxadaثna mحamed بn الmuثنى qala xadaثna mعaad بn mعaadi qala xadaثna bn cawn cabdالlahi بn cawn waa imaam عan mحamedi waina sirin an cabdالرaحman bn bshri الأnصariyi qala anahu qaal wuxuu uhi cabdالرaحman ibn bshri faradin maya waxaa odhanaya mحamed farad الxadiiثa xadiidkii buu celiyey waa tiiriyey xatىa raddahu ilى abi saciidin الkudriy ilaa u abu saciid u celiyo dee isagu صaxaabi maaha waa taabici walow culimmadu ay soo naqliyaan xadiida u irsaaliyey oo siduu xaafiddo kaba cabiro maqbulu min ahaaliثati wa arsala xadiiثan xadiiث anu waa siladii sheegin oo u irsaaliya waa jira oo ruuxii dee aan waaqaca ogeyn uu u qaadan karaba صaxaabi inuu yahay laakiin mahay wuxuu u celiyey xadiidkii abu saciid اlkhudri oo qaala abu saciid ba wuxuu yihi dukira waxa la xusay waana la weydiiyo dee dad baa weydiiyey rasuulka ilaahay alcazlu casrigii baa la hadal qaaday oo la xusay cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi wamaa daakum muxuu yahay waxaa sheegaysaan ama casrigaas dee khaasatan kollay looqa ahaan iyo maqsuud ahaan waa garanaya rasuulka ilahi baa ogaaya bal waa waxyaalaha ku xambaaraya ay taa ula imanayaan qaalu waxay yidhaaheen arajulu nin weeyaba casrigu waa sababtiisa iyo waxa keenaya takunu lahu lmar'atu ay u sugnaanaysa haweenayo haween haweenay buu qabaa haweenaydaasoo turdicu naas ku duwayso ilmo ayaa jaqaya fa yusiibu waa asiibayaa minhaa iyadii ayuu la kulmayaayoo waa u tegayaa laakiin wayakrahu wuxuu nacayaa ina ilmay naaskii ku duwaysaaye an taxmila minhu inay uuraysato ilmahan buu dee waxa weeyaan naaskii jaqaye caanahan ay cuntaba iyo wax kastaba uba yihiin kaas buu dhowrayaay oo siday u baqanayaayoo inay uuraysato kaba baqanayaa markaasaa muxuu samaynayaa dee waana la kulmayaa laakiin markuu islahaata waxbaa soo baxaya ayuu dabadii wixii ku daadinayaaba si aanay iyadii u uuraysan taasi waa sabab ay ula imanayeen casriga warajulu tanna waa sabab labaadee nin weeye takun ama nin weeyan ba arrintu waa macnaa waxaa dee sababta u ah arrinkan takunu lahu lamatu addoon ayaa usugnaa takunu ay u sugnaanayso lahu isaga alamatu addoon fa yusiibu minhaa iyadii buu la kulmayaayo waa u tegayaa wayakrahu dhinac kalena dee waa kan la kulmaye wuxuu nacayaa an taxmila minhu inay isaga iyadii isaga xaggii dee ay uur uuraysato iyo halkaa dee ama ay tasarufkii uu kuba tasarufi lahaa ama ahaan ugu tasaruf lahaa meesha uu kaba baxo muwalada ay noqoto aanu dee karahaynba inuu milkigiisaasi un kuba suuriye iibiyo cidsi iyo taasoo dee ay hadhowna xoroobayso ra'sal maal hadduu dhintaba wayakrahu an taxmila minhu qaala wuxuu yihi markaa rasuulka markaa waxa weeyaan laba sababood baa imika xadiidka noogu wada sugan inay ula wada imanayeen oo casrigan midi waa alcazru can اlxura waa haweeney xoro ninku qabo ayuu casrigan uu markaa dee iman laba imanayey arrinku ula imanayay iyado dee markaasaaba dee waa ilmay haysataa naas ay ku duwayso oo dee siday noo dambaysana haddii la yidhaaho ama waxay u arkayeenba ilmihii haddii iyadoo waxa weeyaan ama haweenaydu ay naaskii ku duwdo iyadoo uur leh ama lalaba kulmayo taasoo kale inay caanahaasi ay caano cuduro yihiin ay hadhow dhib isagii ku keenaysa aan kaba hadhin raad ay kuba yeelanayso taas bay iyagu dee jaahiliyana ay badsan jireen yaqaaneenoo iyagu taas mala adibadood iyana ay odhan jireenoo markaasuu isleeyahayba yaanay uuraysan ilmahanuu dhowrayaa taasi waa mid arrinta labaadna ee waa tan amada oo iyadana sababteeda aan hore usoo sheegnay makana aan sheegnay marka xadiidka duruqdiisii hore oo dhan oo ama intii aynu soo marray iyo kuwa inoo dambeeya ee waxa ay labadan arrimood imaka dee ama oo kale iyo waxyaala way kuba sugnaayeen sida dee xadiidkii markii uu lahaa cusbadii baa nagu dheeraatay iyo taas oo kale ee imaka halkan laba sababood baa riwaayadan ku sugan waana xadiidkii hore un duruqdiisii ama riwaayaadkiisii uunbay mid kaba mida tahay qurdubi baa wuxuu idhahaa arrimahan dee inay ruwaadii qayb ay qayb badh aanay soo warine janibun ay kuba gaabsadeen ama taa xorada ama taa amada ah aanay wada sheegin riwaayadana lagu wada sheegay arrinku waxa weeyaanuun wax la fogeysama raawiga inuu waqti sheego wixii uu wariyey qayb kaba mid ah qaybna uu kaba aamuso kolla uu wada sheego oo taasi ma aha idiraab xadiidka la odhan karo dee xadiidku waa iskhilaafsan yahay ama idiraab baa jira bal labadan sababood bay ula imanayeen qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh falaa calaykum anlaa tafcaluu daakum macnaa wax dee idinka idinku sugan oo dhiba inaydaan waxaa samayn oo iska daysaan waxa weeye dee ma ahaanin korkiino ujeeddadu waxaan aad dee u samaynaysaane ula imanaysaana dariiq la hubo oo lagu gaadhayo waxaasoo muraadkiina idin xasilanaya arrinkani ma aha ruuxuu isagoo casrigii laba imanayaabay haweenaydu intay wax dhaafaan saa ku uureysanaysaa oo markaa haddii ilaahay qadarana taas ma baajin karo saa daraaddeed fa innamaa huwa alqadar arrinku waa qadarka uun waxaa almuasir fii iijaadi اlwaladi wa cadamihi waa alqadar marka kol hadday taa tahay ee inaad iska daysaan waxaanu casriga iskaba daysaan wax dee idinku jiraa ma jiro dee waabay roonaan layd weeye inay iska daysaan qaala bnu cawnin cabdullaahi bnu cawn baa wuxuu yidhi faxadatu bihi اlxasana xadiidkan xasan baan u warramay oon ugu warramay faqaala wuxuu ihi wallahi lakaana hada zajru xasanku waa xasan اlbasri dee moxamed ibnu sirin iyo isaguna laba imaam oo aimadii waqtigood iyo magaaladii basra ayaabay ahayn kollay dee cilmi iyo camalba kuma shuhroobay dee manzilo aada iyo aad u weyna lahaa isku waqtigana dhintay malaha boqollo maalmood isku sanadun bay dhinteenbe bal markaa xasan albasri ayaan arrinkan ugu warramay aan moxamed ibnu sirin ka maqlay faqaala wuxuu uhi wallahi baan ku dhaartay lakaana haadaa arrinkan xadiidkan iyo cibaaradan ah falaa calaykum waxaabad moodaa zajrun nahyin layska nahyayo casriga oo laysu diidaya inay tahay bal hadalkii hore ee moxamedna waan aragnay aqrabu ila nahyi bal waxaan le markaa jirta dee xalayna waa tii aan soo sheegayne iyaga haddii aan eegno waa qolooyin kalena siday ku tegeen xadiidkani nahyi faa'iideynayo bal nahyiga xataa hadduu inoo faa'iideeyana nahyiga waxaan ku nahya taxriim kuma xambaarayno si haddee nusuustii u wada jamcino nahyi tanziih iyo karaahun bay noqon wixii idan ahaayee keenayay fasax laysu fasaxayna maha macnuu in ibaaxa un aan ka faa'iidaysano mooye karaaha la-aan lagama faa'iidaysanayo labadoodu way isu imanayaan waana sidan kuba jamcinayne waxa ay tahay dee iyaga barhkood xadiidkii waxay ka fahmeen nahyi ama zajri haddaan eegnana cibaaradii markaa maxay noqon waa iyagoo laadan ka dhigaya laadii naahiyad ahayd inay tahay kolle wixii ay gelaysay nahiyeysayna waa su-aashu waxaan ay ku timi casrigu ahaa meeshuun buu kaba maqan yahay oo markaa in taqdiirkii muxuu noqonaya haddii nahyigaa lagaba dhigiyo saa xasan iyo moxamed iyo ay kaba fahmeen qolooyin kalena ay kaba fahmeen laadadna aan ka dhigno naahiya laa ay laa taczilu casrigaa hala imanina oo markaa muhimku laadani waxay anfiyeysaa ay dee wixii iyada laisweydiinayay casriga ahayoo casriga ama ay nahiyeysaa casrigaaha laba imanina taasaan qadarayna tanna markaa maxay noqon taakiid bay noqono calaykum anlaa tafcaluu daakum marka korkiina waxaa inaydaan taa samayn oo iyada waa haddii aan idhaahno ta haddii laakiin aan se qolooyin kale ay xadiidka kaba fahmeen bal ay leeyihin waa ta dhow waayo dee idanna waa inoo dambeeya hadalla cibaaraadna waa tane waxay noqon taqdiirkeennii hore oo in laa xaraja calaykum macnaa dee in dee waxa wey taas allah tafcaluu dakum waa wax cidhiidriyoo idinkaba imanaya ma jirte bal marka nahyi ama zajri lagaba dhigo ama la yidhaha nahyi bay u dhowdahay ayay tan macnuu noqonaya oo san baa taqdiirkiiyo laqbadi noqon laa ay laa tafcaluu daaka arrinkaa ha samaynina ama laa taczilu calaykum anlaa tafcaluuna taakiidu munaq waxaa korkiina inaydaan arrinkaa samayn sababtuna fainama huwa alqadar waayo waxba uu tarayaa ma jirto maqsuud wax faa'iiduu markaa leeyaho muraadkii a ka lahaydeen aad ku gaadhaysaan ma aha ee arrinku waa qadar bal markaa la yidhaaho waa zajri taas bay noqonaysaa axaadiis baa laakiin weli inoo dambaysa kollayna mar un baan yar talkhiisin doonaa axaadiidana dee kuwa daahirkoodu yahay nahyi ama saas oo kale bal taxriim lagama fahmayo iyo kuwan iyada ku cad inay ibaaxa arrintu ah iyagoon karahanimadii meesha aan kaba saarahayn bal waan yar jamcin doonaa waan sugayn doonaa kollay khulaasadana waan yar khulaasayn doonaaye laakiin bal imaka laqba ahaan iyo bal maqsuudka iyo qolooyinka tan kaba fahmay sida dee macnaha xadiidku uu noqonaya ama laqbadu ay noqonaysaa taa weeye وxadaثnي xajaaج بن الشhaaciri qال xadaثna سulayman بن xرbi qال xadaثna حmad بن زaydi عan بni cawni qaala iبn cawn ba wuxuu yihi xadatu waan waramay mحameda mحamed baan u waramay waa mحamed iبn sirin can ibrahima ibrahim ayaan waa ibrahim nakhaci baan anigu uga waramay bxadiiثi cabdالرaحmaan iبn bashrin xadiidkii cabdiرaحmaan iبn bashir yaعni wuxuu ujeedaa xadiiث alcazri oo xadiidka aan kaba soo baxnay faqaala wuxu uhi iyaaya aniga ayuu xadaثahu ugu waramay cabdالرaحmaan iبn bashrin xadiidku waa kii uun cabdالlahi iبn cawnna waxaan aragnay markaa inuu kaba warinaya iبn sirin de waaba kan oo waa sida udhaxaysa weeye isagii cabdiرaحmaan iبn bashir waxaa dhacday inuu xadiidka oo kale ka maqlay ibrahim anakhaci oo iبn bashir kaba warinaya waa u yimi sheekiisii oo xadiidkan buu u sheegay ibraahim unakaci uu kaba waramay oo inuu cabdiraxmaan ibnu bashir isa abu saciid kaba wariyey wuxuu u caddeeyey isaga naftiisa inuu u sheegayba xadiidkan oo kii ka wariyey xadiidkan ee uu ka maqlayba inuu isaga ahaayo anigu iigu warramay buu yihi xadiidkan dee isaga markii horena ala ibraahim buu kaba maqlay ibraahimna dariiqaasuu kuba warinayey maxamed baa markii uu dee arrinkan ugaba warramay yihi iyaaya xadaahu cabdiraxmaan aniga ayuu xadiidkan ugu waramayba cabdiraحmaan o cabdiraحmaan baaban ka maqlay saasuu yihi xadaثna mحamed بn المثنى qala xadaثna cabdالأعlى qala xadaثna هisham can mحamedi kolley hishaam waa hishaam بn xasan الqurdusi oo marar dhowra ayaan idiin soo sheegay idin ku baraarujiyey kole duu mحamed iبnu sirin ka warinayo waana min أhbat الnaasi fي mحamedin baa la yidhah dadka axaadiiثiisa ugu dabdin badan iyo itqaan badan waa ninka iبn xasan الqurdusi weeye maha hishaamyadii kale can mحamedi can macbad iبn sirina qaala qulna labi saciidi maanta mحamed iبnu sirin xadiidka wuxuu ka warinayaa walaalkii macbad iبnu sirin waa walaalkii xalayna waxaan soo aragnay anas iبnu sirin baa xadiidka macbad iبnu sirin kaba warinayey riwaayo shucbana waan soo aragnay ay kuba sugnayd inuu shucba lahaa samictahu min abi saciidin iyo nacam kolley ixtimaallo halkaa ku sugana xalay waan soo sheegay laakiin hadalkaygaan xalay kusoo daray inay barhkood yidhaaheenba macbad ibnu sirin walaalkii anas mooye cid kale wax kamay warin waa hadal imaamkii weynaa abd cali bn اlmadini uu yihi oo ah in macbad ibnu sirin lam yarwi canhu ilaa anas ibnu sirin anas ibnu sirin mooye cid kale wax kamay warin bal taas baa waxa weeye ibnu sirin xalayna waan soo yar qaaday laakiin maxaan haynaa maanta moxamed ibnu sirin waa kan walaalkii macbad ibnu sirin ka warinaya ee waxay tahay markaa walow imaamkaasi hadalkaa yidhi inuu hadalkaa xasrigaasi kolley inaanu ahayn maal xalkiisii lahayn oo hadal nadar ku sugay ay tahay waatan saxiixa muslim ay noo dhacday iyadoo mحamed maha anase mحamed macbad kaba warinayo bal markaa waxaan leeya lakin hadalkaan xalay soo naqliyey maan sheegin ciddii lahayd ee cali bnu madini baa lahaa oo lagaba soo naqliyay taas se dee hadal nadar ku sugan wey allahuma arrin baa jirto oo culimada qaarkood imika halkan raggii xufaada ahaa waa dara qudni oo kale iyo ay iskhilaaf sanadka aan halkan ama ay muujiyeenoo waxay leeyihin hishaam ibnu xasan ayaa mحamed ibnu sirin dariiqan kaga wariyay can macbad can abi saciid laakiin ayubu sakhtiyaani iyo cabdullahi bnu cawn iyo raggaa kale raggaa kale oo iyaguna dee min kibaari asxaabi waxa weeyaan moxamed ahaa iyagu siday ku wariyeen maxay ahayd moxamed ibnu sirin can cabdiraxmaan ibnu bashrin bay ahayd waana eeg kaase waa lagu khilaafay hishaam ibnu xasaan san uu ku wariyey xadiidku kaga wariyey laakiin muslim maxay tahay labada dariiqaba waa saxiix yariya xadiidku calaa kulli xaalin waa xadiidkaas saxiixa ah intana wax keenaysa maha iskhilaafkani waxaana ay tahay inuu muslim iyo dee qolooyin kale say iyagu qabaan labada dariiqba waa laba dariiqoo maxfuuda moxamed macbedna waa ka wariyey can abi saciid cabdiraxmaan ibnu bushrina waa ka wariyay can abi saciid marka labada dariiqba maaha mid la cilaynayo ama la isku cilaynayo labadoodiiba ee waa laba dariiqoo sugan oo labada sanadba uu leeyahay oo bal matalan taasna ay noqoto hadalkaa hore aan kasoo naqlinaya ibnulmadinina hadal nadar ku sugan yahay inuu yahay arrin kalena jirto xalayto aynu shucbo soo aragnay can anas can macbad haddana waa tii labada riwaaye aynu soo aragnay qultu lahu ama qaala shucbatu samictahu min abi saciid dee meeshiina ninka abu saciid kaba warinaya macbad bu ahaa cid baa udhaxaysa marka xalay ixtimaal baan soo sheegnay aan nidhi anas baa walow walaalkii macbad ka wariyey abu saciidna laba kulmay oo malaa dib uu laba kulmay oo markaasuu sen shucba u weydiiyey amase shucba ayaa anasa kaba wariye macbadna laba kulmay oo macbad buu weydiiyuu leeyahay maadiga kaa maqlay kitaab baana jira kolley mustakhraj kitaabkeennan u ah abucawaano kitaabkiisa musnadkiisa waxa weeye kolley cibaaro aan ixtimaaladaasi kuba sugnayn ayaa kuba sugnayd oo cibaaradiisu isaga waxay ahaydba inuu bal matalan shucba ku yidhi anas eg qultu lianasin asamicahu macbadu min abi saciid waa cibaarada hadee waa kitaabkan mustakhrajkiisii waana abucawaano kiisa anas baa waxaan ku idhi ibnu sirin macbad miyuu ka maqlay abu saciid ou yidhi ha cibaaradaa iyada ishkaal iyo ixtimaaladaasi kuma sugna in daahirkan dee san ay isugu xidhan yihiinna waa dee si waadixay noqon laakiin cibaaradan muslim haddaan laba odhan meesha waxbaa jiro oo dee taasaa raajixa yar ixtimaalaadkaa xalay aan soo sheegnay noqonaysaa bal waxaan leeyahay cibaaro dee taa ka yar duwan baa musnadkii abucawaana kuma sugana waana mustakhraj kitaabkana weya waa kitaabkan buu axaadiistiisa wariya sanadkiisa ku wariya waana mustakhraj calaa hada alkitaab bal tan mxamedna waa taan soo sheegnay ama iyada laftiga qaala qulna liabi saciidi macbad baa le abu saciid waxaan ku nidhi hal samicta rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay miyaad maqashay yadkuru xaal uu sheegayo fi lcazli shayan cazligan waxuu kaba sheegayo wuxuu marka cazligii dee xubuubtan la isticmaale madc xamli loo isticmaalayo waxaasi cazligii un bay la xukum noqonayaan isagoo hadal qaadayo oo cazligaa rasuulki ilaahay iyo xukumkiisa wax ka sheegaya ma maqashay qaala wuxuuhi nacam ha wasaaqa saaqa faacilkeedu waa hishaam ine hishaam baa riwaayadan leh hishaam waa kaxeeyo alxadiida xadiidka bimacnaa xadiid ibni cawnin waa riwaayadii ka horreysay ee ibnu cawn lahaa xadiidkii macnaheedii mid laha alfaada hadday ku kala duwan yihiin bal adigu siyaaqaa hore wax laba mida ama ku dhow ayuu isaguna waday ilaa qowlihii laga soo gaadhayo alqadar ee laakiin waxaan la soconuun dee qaala ibnu cawn faxadatu bihi lxasanayna ibnu cawn baa taa lahaaye ilaa alqadar laga soo gaadhayo ayuu waday xdثna عubayd الlahi بن cmر الqwaridiy وأحmed بن cabdta qala بن cabdta أخbarna وqala عubayd الlahi xadaثna سfyaan بن cuyayna labadaba سfyaan ba u sheeka midna أخbarana buu yihi midna xadaثna buu yihi can ibn abi najiixin can mujaahidin can ghazacata can abi saciidin alkhudriy kolley dadkan waa dadaan soo wada marnay waana dad aclaam ah dee khaasatan ibn abi najiix iyo mujaahid iyo oo mujaahidna waa taabici weyn oo dee imaam xagga tafsiirkana ahaa dee hiqana ah asxaabtii min kibaari asxaabi ibni cabaas bal laba idhaahda dee hadduu tafsiir mujaahid xaggiisa kaaga yimaado cid aad u dhaaftaaba ma jirto waxba doondoona cid kale waa xagga dee imaamnimadiisa xagga ibnu cabaas buu aayad aayada ma suurad suurad ugaba qaatee ibn abi najiixna waa cabdillah ibn abi najiix abi najiixna yasaar baa la yidhaha waa nin saadisa kamid oo hiqa isne horena kitaabkaan kusoo aragnay khazacat ibnu yaxyana horean usoo aragnon wuxuu yihi khazaca can abi saciidin alkhudriyi qaala anahu qaal dukira alcazlu cinda rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu rasuulki ilaahay yidhi markii casriga lasoo qaaday la hadal qaaday walima yafcalu dalika axadukum muxuu arrinkaa u samaynaya midka idinka idinka mid maxaa waxaa u samaynaysaan ee ula imanaysaan walam yaqul ma odhan falaa yafcal dalika axadukum eg nahyi lamu iman buu leeyahy oo ha samaynin oo axadkin yaanu samaynin buu odhan dee istifaamtan dee walow ay tahay iyadaba nooc dee inkaar oo dee waa laga ronya ay tahay karaha laga faa'idaysan karo falaa yafcal dalika axad macnaa nahyi sariixa lamu imanu dadkii ka nahyu yihi axadkin yaanu taa samaynin muxuu rasuulku yidhaha fainahu shaniye laysat ma ahaanin nafsu naf macnaa dee wax loo sameeyaa markaa ma jirta weeye naf makhluuqatun la abuurayo macnaa ilaahay qadaray inuu abuuro ilaa oo ay jirto naf makhluuqa ah oo macnaha rabbi qadaray oo uu qoray inuu abuuro allahu ilaahay khaaliquhaa mid abuuraya weeye wax celin karaana ma jirto laa raadda liqadaa'ihi cid qadihiisaa celin kartaa ma jirto haddii uu dee xubuub la siiyo iyo haddii bal maalan markaa casrigii lala yimaad kol haddii ilaahay qadaray iyada wixii waa gaadhaya halkiisii waanu abuurmaya bal markaas saa daraaddeed dee waxaani ma aha wasiilo muxaqaqo muraadkii aa lahaydeen aad ku gaadhaysaan dee mia fil mia waa arrintuna waa qadarkii uun saa daraaddeed dee waxaa u samaysaanba ma jirto xadaثnي harun بن سacيidi الأyliي qal xadaثna cabdاللahi بn wahbi qal aخbarnii mucaawiyaةu yaعni بn صاalxi عan عaliي بn abi طلxةa عan abi الwadaki عan abi سacيidi الkخdriyi samicahu yaqulu macnaa samica uu maqlay abulwadak أbا سعيid يquل xaal uu ku qowlayo suئila رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم عن الcزr waa taa oo samعة faacilkeedu waa abاlwadak ama abulwadak waxa weeyaan dee damiirkan bariska ee mafcuulkuna waxa weeyaan wuxuu ku dhacayaa waa ciddii la maqlay weeyaan waa abu saciid الkudri xagga sanadka marka la eego mucaayat ibnu saalixi inta ka horreysay waa dad kitaabka kusoo noqnoqda isna waa nin hiqa ahay oo andalus qaadi ka ahay oo atbaacu taabiciinta raggoodii waaweynaa ka mid ahaa mucaawiyat ibnu saalix oo hore aan usoo aragnay caliy ibnu abi dalxa waa cusub iyo caawa kolley waa nin waxa weeyaan dee abu dalxahan waxay yidhaahaan magaciisa saalim ibn اlmukhaariq baa la yidhaha alhaashimiyina dee sa waabuu inoo dambeeyaa lafsi saase alhaashimiyi inuu mawaalidooda yahayna waan filaya un onu reerka kaba dhalan caliy ibnu dalxa horta waa nin kitaabkeenan ayuu imaka ayaa inoogu horeysa dee kitaabkana xadiidkan buu ku leeyahay wax kale kuma lahaba magaciisana waa taa aabihii salim ibn اlmukhaariq baa nidhi waxaa kolley uu jaanib uu mashhuur ku yahay waa xagga tafsiirka oo ibnu cabaas buu wax badan kaba wariyaa bal bukhaariyaan u magacaabin be markuu taraajimta berowgeeda tafaasiir hadduu soo qaadanayo qayb dee isaga waxyaalaha lagaba wariyey ayuu sheegaa laakiin dee culimmadu tay yidhaaheen mu arag ibnu cabaas mu arag saa daraaddeedii isagu ibnu cabaas ha ka wariyo tafsiir badan ha ka wariyo ma aragee mujaahid iyabaa udhexeeya isaga mujaahid iyabaa udhexeeyaoo de bal saxaaba cid saxaabada ka mid oo u arkay ay culimmadu inoo soo naqliyeen ma jirto xaafidna wuxuu kaba cabiraa saduuqun qad yukhdi bal kitaabkeenan xadiidkan ayuunbu kuba leeyahay cali bn abi dalxa xagga silsilaadkan ama asaanida marka tafsiirka ama ahuurka khaasatan ka ibnu cabaas iyana dee waa kusoo noqnoqdaaba waaba kusoo noqnoqdaayo waa taa soo xaafi tahdiib tahdiib kuba yidhaha bukhaarina taraajimta kolley waxyaalo badan oo riwaayaadkiisi kamida iyaanu magacaabin isagaba aanu sheegine waa dee soo naqliya ujeeddada tafsiirra ibnu cabaas lagaba soo naqlinayo dee dariiqiisa kuwii laga warinaye way kuba sugan tahay ama abulwadaakan isagana hore umaynaan soo marine jabr ibnu noof baa la yidhi magaciisa jabr ibnu noof nin reer hamdaan oo reer bikaal ah ibnu maciin iyana waa tawhiiqiyeen muslimna xadiidkeenan iyo xadiid aakhirka ku iman doona kolley dajaal shanigii iyo aakhirka kitaabka weeye ayuu kitaabka kuba leeyahay waana ninkaa taabicigee dee saxaabigan kaba warinaya isna nin axaadiis badan maaha abulwadaak jabr ibnu noof baan yidhi alhamdani magaciisa wuxu yidhi haddaba can abi saciidin alkhudriyi can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm bimili waa xadiidkii markii hore su-ila rasuul lahi sal اlahu can اlcazri faqaala ma min kuli اlmaai yakunu اlwalad rasuulka ilaahay baa la weydiiyey cazriga deetu yihi ma min kuli اlmaai ma ahanin bacnaa biyaha dhammaantood yakunu inuu ahaanaya alwaladu wa ilmo ujeedadu manidan dee waxa weeyaan marka ay laba kulanto iyaguna wixii de xagga dumaraba bawaydadii iyo ilaahay subxaana watacaala hadduu qadaray ilmaha u kaba abuurayo taas dhammaantood ama mani kastaba ilmo kama abuurmo intaas ayaa dee ninku haweenaydiisa la kulmaya la kulmaya iyadoo wax caaridiya wax maanicaan u jirin haddana rabbi haddaanu qadarin aan waxba ilmo calool gelaya aanay jirin haddaba markaa biyaha dhammaantood maaha uun biyihii kastoo raximkii gaadhay inay ilma kaba abuurmayaan oo taa ruux isagoo ka baqanaya uu yidhaaho maya dabadahaasaan iskaga saydhaya ee biyaha dhammaantood ilmo kama abuurmo ee weydaar taasi waa mid horta oo dee markaa waxaan raximka gaadhitaankiisu taasi kama dhigna markastay raximkii gaadhan inay wax ka abuurmayaan waidaa araada allahu ilaahay hadduu doono khalqa shayin shay abuurkii hadduu doonona lam yamnachu shayun inkasta ruuxuu ixtiyaad hala yimaado xadar hala yimaado yaanu doonayn inay ilmaha kaba abuurmaan oo wasaa'il kala duwanha isticmaale kol haddii ilaahay qadaray inay wax abuurmaan wax manceeya ma jiraanba weeye oo dee kinina ma manceeyo cazrina ma manceeyo bal matalan markaa dee faa'iido weyn oo uu leeyahay cazrigi ma jirta taasun baa macnaha xadiidkan inoo socdaa uu yahay xadaثnي أحmed بن المنdir البصري qال xadaثna زaيد بن xbاb qال xadaثna معaaوiية qال أخبرnي علي بن أbي طلحة الhاشhimiي عن أbي الwdاk عن أbي سعيidi الkخdري عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثله waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay bal xadiidkii abu saciid halkaasuu inoogu dhammaaday laakiin xadiidkan dee kale jaabire inoo bilaabmayaana waa la mid xukun keliya wada leeyihiin mar baan baabka khulaasayn doonaa bal xadiidkii jaabir baa inoo bilaabmaya duruqdii badnayd ee xadiidkii abu saciid halkaasay inoogu dhammaatay xadaثna أحmed بن cabdاللahi بن yuنuس qال xadaثna زuhayr qال أخbarna abu الزubayr عan jaabiri أna رajuلا أtىa rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم bal axmed ibnu cabdillah ibn yuunste waa imaam xaafid ahaa iqo ahaayoo dee nin weyn ahaa kollay imaam axmed iyo dee waa isla dabaqa un bal nin weydiiye oo bal yaan wax ka akristaa ma xaggeen u baxa ayuu ku yidhi orod u qabo u rixle axmed ibnu yunus axmed ibnu yunusna dee kitaabkeenna uu kusoo noqnoqdaa axmed waa ka magacii oo dhammina lakiin isagoo axmed ibnu yunus in badan ba ama uu kusoo noqnoqdaaba ama kutubta u dhacaaye fainahu shaykhu lislaami waa shaykh lislaami xaggiisa u rixle buu ku yidhi zuhayrkuna waa zuhayr ibnu mucaawiye weeye ibnu xudaj wuxuu yihi markaa jaabir ana rajula nin baa ataa yimi rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam faqaala wuxuu yihi ina lii jaariyatan aniga waxaa ii sugnaatay jaariyo waa khaadimo jaariyo addoon hiya iyadu khaadimunaa waata noo shaqaysa iyadaa noo shaqaysa laftii khaadimna in labadaba mudakar iyo muanasba waa ku wada dhacaa bal waxay leeyihin waa luqada fasiixa ah oo iyadoo khaadimatun la yidhaaho waxaa ka fasiixsan khaadimun labadaba waxa weeye mudakar iyo muanasba ee jamacoodna markaa isku si un bay alkhadam iyo alkhudaam ayay uguba wada yimaadeen khaadimana iyadna waa luqo soo artay dee sida saaxib almisbaax iyo ay yidhaahaan luqadii badnayd ee fasiixa ahaydba waa iyadoon ta'la gelin iyadoo xataa muanaskii loo jeedo waana kasan kaba cabireeg dadkii dee luqada ehelkeediina weeyaane waxa weeyaan iyadu waxa weeyaan iyo khaadimuna waa ta noo shaqaysa wasaaniyatuna noona dhaabisa weeye asaaniya asalka hore waa neefkan geelee lagu soo dhaansado waxaan filaya inaan kitaabkaba hore waxuga soo maray dee waxa weeya maasuqiya bisaaniyana waa tii xagga zaka oo kale ay kuba sugnayd waa neefkan geele ee la dhaansado ama beerha loo dhaaminayo ama saas baa saaniya la yidhaha imanka iyadii dee markay waxa weeya biyo guryaa ugu jiray ma jirna biyihii waa lasoo dhaaminaya dee waana tii usoo dhaaminaysa biyihii waxyaalahaasoo tibuu dee saaniya kaba cabiray waana aduufu calayha aniguna waan wareegaa korkeeda ujeedada waan u tagaa ina waa amadiisii wa ana akrahu anigu waxaan nacaya an taxmila inay ureysatana de ina waaba hawshan bay uhaysaaye inay ureysatana waa nacaya waanan u tagaa faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de ina isagu waa kada umuurahan uu sheegaya xaggii casrigiiya waxaa iczil canha in shita de haddaad doonto eeg waa ibaaxo idan laakiin taasi ma ha inay karaahanimadii aynu dee bal axaadiiha hore kama fahmayna meesha ka saarayso iczil canha in shita haddaad doonto casrigii laba kaalay fainahu sayatiha inkastood casrigaa la timaado fainahu shaniya sayatiha waa u iman ma qudira laha haddii loo qadari wey haddaan dee in halkan inuu ilmo abuurmo uu kaba abuurmo kulankiisa rabbi qadarina waxba kaba iman maayo inkastood casrigii laba iman haddii ilaahay qadarayna inkastood adigu ixtiyaadka iyo casrigaa laba timaado wixii loo qadaray waa imanayaan falabisa rajulu ninkii muddo ayuu sii ku joogay uma ataahu uu yimi faqaala wuxuu yihi ina aljaariyata qad xabilat jaariyadii aan sheegayey casrigiina kolley waa la imanayay way uureysatay xabilatna waa wax kastoo dee adigu wax dhala ficilka waa laga cabira xabila yaxbalu dee waa kan alxabalna waa ba'du way fadxisan tahay xabli haddii kale xadhigii bay noqone waa dee xamliga markaas xublana mala faqaala dee dhammaan damarkii iyo dee dadki xayawaankii kaleba laftiga xubla waa la odhan karaa faqaala wuxuu yidhi rasuulki ilaahay qad akhbartuka waan kuugu warramay annahu sayati ama qudira laho sian kuu sheegayay adigu wixii loo qadaray inuu imanayo haddii ilaahay qadaray inuu bal ay uraysato ay uraysan waan kuu sheegay xdثna سعيد بن عمرو الأشعثي قال xdثna سفyان بن عyayنة عن سعيد بن xسان عن cروة بن عyاaض عن jابر بن عبداللahi labada سعيد بن xسان iyo cروة بن عyاaض oo mid adigu waxa weeyaan taaبici yahay midna dadka sqاara taaبicيin la mcاasarooday lakiin aan صxaabo u arkay aanu jirin ninka hore سعيد بن xسان kolley kitaabka riwaayadoodu aad bay ugu yar tahay oo labadoodaba xadiidkan aan hayno ayay riwaayadoodu tahay bal waxa weeya laba noo ninka horena isaga waa cidkii waa lafdiba inoo dambeeyabaynay waa icaadadu dhib ma laho xadiid kale kama tirinayno inuu reer maka waa cidkoodii ahaa taaso waa qaasi ahli maka na waa cidkii ahlu maka ayuu ahaa nin dadka waa cadihii jiray buu ahaa bal markaa labadoodu waxa weeya labadoodna waa laba noo quraysha bal waxaan leehay riwaayadan bay ku leeyihin kitaabka qaala wuxu uhi jaabir ibn cabdillaahi sa'ala rajulu an nabiya salى اllahu عalيه wasalam nin baa rasuulka ilaahay weydiiyo faqaala wuxuu ihi ina cindii agtayda waxa ku sugan oon leeyahay jaariyatan lii jaariyo aniga ii sugnaataa agtayda ku sugan wa ana aczilu canha dee waanaan la kulmaa casrigaasna waan la imaadaa xamliga isagoo nacaya faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina dalika arrinka aad sheegaysaa waa casrigaasi lam yamnaca ma hor joogsanayo shay-an araadahu llah wixii ilaahay doonay qadaray mama celinayo qaala wuxuu yihi jaabir fajaءa rajulu ninkii baa yimi faqaala wuxuu yihi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow ina aljaariyata jaariyadii allatii jaariyadaasoo kuntu anaa dakartu alla ka mid kuu sheegay oo haddii in casrigaa kulaba imaado xamalat way uureysatay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ana cabdullahi warasuulu anuu addoon ilaahay baan ahay rasuulkiisii baan ahay waxaan idin sheegayaa xaq weeye weeye ujeedadu maaha waxaan iskaba idhin waa shay xaqa waxaan idin sheegayaaye ee yaqiinsada waxaa ictiqaadiya oo yaqiinsada waayo waa imanaya saatan ba u aragteen waxaan idin sheegaya waa xaqa weeye macnaa de waxay de inaad saa u qaataan oo rumaysataan waxadaثana xajaaj bnu shaaciri قال xadaثna أbو أحmed الزubayriي محamed بن cabdالله qال xadaثna سacيid بن xasan qاso أhli makata reer maka waa cidkoodii waktiyadaa horena ruuxa waa cidka de almudakir iyo alwaacid iyo alqaaso waa macno keliya wada leeyihin mudakir waa kaa dadka xusuusinaya iyo waacidkii iyo alqaas waqtiyadaasna alqaas ayaaba la odhanayo lafdigan kolkol dee waxyaalaha ay sheegayaanna qasas bay kaba cabiri jireen bal waxa weeyaan qaaso arimaka dee kolley qisooyin iyana waa soo qaadanayeen marka ay dadka wacdiyayaan waa bimacnaa waacidkoodii ayuu ahaa akhbaranii curwat bnu ciyaad ibn cadiy bn اlkhiyaar الnawfariyu waa ninkii markii hore aan soo aragnay oo sheekhiisaba ahaa can jaabir bn cabdillaahi qaala jaءa rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi waa bimacnaa xadiiثi sufyaana xadiidkii hore sufyaan ibnu cuyeyne aynu soo maray imika ka soo baxnay dee macnihiina waa kii un duruqdiisii mid kaba mid een bal xadiidkaasna waa xadiid jaabir xadiid kaloo jaabir oon kaa ahayn baa isna halkan noogaba bilaabmaya baabkuna isaga ku dhammaan doonaa xadaثna abubakr بn abi shaybata واسxaaq بn ibrahim qaala isxaaq akhbarana waqaala abu bakri xadaثna sufyaanu sufyaanku waa ina cuyeyna عن cمri عن cضاء عن jaaبiri cمrigu waa cمr بن dinar cضاءna waa cضاء بن abi رباح jaabir in badanna waxaan soo aragnay cمr بن dinar inuu jaabir wax ka wariyo maantana waa kan waa sidee wax kaga warinayo dariiqani duruqdiisii hore jaabir aan cidi udhaxayn waa dariiq ka naasilsan waayo cid baa udhaxaysa عan cضاء عan jaabirin qaala kuna نaczilu waxaanu ahayn kuwa casrigaa la yimaada wlxaal alqur'aan yanzil macnaa waqtigii rasuulka waxyiguu soo degayay waanu isticmaali jirnay waxaan waan laba iman jirnay zaada isxaaqu isxaaq wuxuu ziyaadiyey qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu ihi low kaana shay-an yunhaa canhu hadduu yahay haddaba casrigu waxaan banaanayn wax laysu diida hadduu yahay lanahaana canhu lqur'aanu qur-aankaa noo diidi lahaa macnaha waa maxay kolley saxaabigu hadduu saxaabi yidhaaho kunaa nafcalu kada dee waa tan kutubta mustalaxana iyo dee kutubta usuulkuna kolkol waabay soo qaadaa masalada oo jaanibka way kaba hadlaan iyaguna dee markay kaba hadlayaan akhbaarta eh waxay ka dhigaan waxyaalaha lafdigoodu mawquufka yahay laakiin xukum ahaan marfuuca ee barhkood baa tafsiil geliye oo walow dee imakasan bukhaari iyo muslim iyo axaadiistii caynkaasa iyadoona tafsiilkaasi ku jira labadaba waa iyagoo inay marfuuc arkayaan waayo axaadiistii mustadkayd bay halkooda kusoo arooriyaan oo de cinda sheekheyn bacd suriyana waa qowlkoode tafsiirkii geliyaana dee kolley kutubtii musalaxa aynu kuma soo aragnay waxay ahaydba haddii uu saxaabigan markuu leeyahy kunaa nafcalu kada uu rasuulka ilaahay waqtigiisii u tiiru yidhaha calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam iyada dee meeshii waxa muuqata rasuulkii ilaahay waxaan waa ka war helay haddii xataa wax qarsoodi loo sameeye uu ahaana iyaga dawaacidoodi iyo asbaabihii ku xambaaraya inay rasuulka ilaahay weydiiyaan sa aynu sooba aragnay casrigan ma iyadoo rasuulka ilaahay jooga ayaynu waxaan samaynao inaan weydiinahayn ayay waa ku israhaaye taasaa badnayd oo markaa taqriir ahaan buu marfuuc u noqonaya oo marfuucun laakiin hadduu yidhaha sidaasaan samayn jirnay aanu rasuulka ilaahay waqtigiisii uba tiirin iyada taas dee barhkood kama dhigaan marfuuc lakiin bukhaari iyo muslim agtooda iyo qorooyin dariiq waa dee musnadun kuwa kale unbay laba mid yihiin sababto axaadiistii musnadka ahayd meeshoodii iyo masaaqoodii unbay kaxeeyeen ay kuma soo arooriyeen waana san inoo taalaan arrinkan uu leeyay walqur'aanu yanzilna de waa macnaa ujeeddadu waa waqtigii rasuulka oo tanna waaba de arrintii waa iska caddeeya oo iska ta laftina waa inoo dambeeyaaba kuna naczilu calaa ahdi rasuulillahi u odhan doono tanna waa la macno un baan leehayoo kol haduu leeyahy qur-aankii baa soo degay macnaa waqtigii rasuulka ilaahay joogay weeye marka macnuhuna waxa weeyaan sa cibaarada dambe sifaan nooguma iman doonta shaygani haddaanu shay bannaan aanu ahayn laguma sugeen iyaga iyagu gees rasuulka ilaahay way weydiinayeen dawaacidooda taa mutawafir bayado waa taan aragnay iyagoo weydweydiinayaba rasuulka ilaahay haddii bal matalan taasoo rasuulka ilahay wuxuu kaba war helay haddii xataa taasi aanay jirin kol hadduu qur'aanku soo degayo sida waxyaalihii kalen toosnayba dee qur'aankii loogu diidaya ayaa tana loogu diidi lahaa marka waxa weeye bal way bannaan tahay bannaantaas kama dhigna inaanay karaaha ahayn ama aan laga fiican yahay dee sidaan axaadiista kaba faa'iidaysanaynay bartaawe cibaaradan dambe ee gazaada isxaaq maxay tahay laba sheekh buu muslim lahaa mid waa abubakr midna waa isxaaq ibnu rahawey midkood xadiidkiisu intaasuu ku joogsaday waalqur'aanu yanzilu laakiin isxaaq baa markuu intaa hore dhameeyey ayaa muxuu yihi qaala sufyaanu waa sufyaan hadalkii markaa low kaana eeg sufyaanna hadda umuu tirin dee dariiqii oo sanadkii kumuu warinoo jaabir lama gaadhsiin walow daahirku aada moodo dee siyaaq jaabir inuu yahay ee hadduu shay laysu diidaya yahay qur'aankaa noo diilaha daahirka cibaaradu waxa weeye waa inuu dee hadalkani hadal sufyaan yahayoo uu leeyahay dee kol hadduu saxaabigii yidhi qur'aankii wuu soo degayey shay laysu diidaya hadduu yahay qur-aanka waa u diidi lahaa waxaana jirta in kutubta xadiidyada qaarkood dee bal aan eegnaba cumdatulaxkaamka oo kale iyo in lafdigan muslim inoo yaala zaada isxaaq qaala sufyaan baa taala laakiin saasi may dhicine xadiidka intiisa kale ayuu raacay xadiidkii intiisii kale oo lafdigii lafdigaa mudraj xadiidkiisii kale oo daahirkii markaa uu noqonayo jaabir inuu yidhi uun kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzilu low kana walow kana shay-an yunha canhu lanhana canhu اlqur'aan uu markaa hadal jaabir uu yahay hadalku waa laga dhadhansan karaa taas ee laakiin dee muslim xaafid ibnu xajare wuxuu leeyahy markaan tatabucay kutubtii masaaniid iyo riwaayaadkii dee in badanna ama tan way kaba aamuseen muslimna waa kasta kuba wariyey oo markaa walow ibnu daqiiq alciid iyo ragle ama dee ay daahirkii cumdada siduu kuba socday ay kuba sharxeen xadiidkii dee hadalkii laakiin waaba hadalkan imika sufyaan macnuhu laakiin waa macnaha dee markaa aan hadalka siyaaqa kaba faa'iidaysanayno oo de bal matalan taase ujeedadu sulubkan iyo san siyaaqa dhacay cumdatu axkaamka oo kale iyo waa siyaaq laga roon yahayoo waxaa loo wada qaadanaya xadiidku inuu masaaq keliya lahaa sanna aanu u kala go-nayn ayaa loo qaadanaya hadalkana uu hadalkii hore uun ama xadiidkii hadalkii jaabir la wada socday وxadثnي سلامة بن شhبيب qال xadثna الحسن بن عyان qال xadثna معqل عن cضاء qال سمعت جابرا يقول لqد كنa نعزل على عهد رسuل اللahi صلى الله عليه وسلم وثقdii ay lahaayeen baanay khiلaafka gelinayn waa مرفوع حكما وxadثnي أبو غسان المسمعي qال xadثna معاad يعني بن هiشhام qال xadثnي أbي أbيna وهiشhام الدسواي عن أbي الزبير عن جابر qال أنه qال كنا نعزل على عهد رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك tan baa kaba sii sariixsan wuxuu gaadhay arrinkaasi nebiy اllahi صلى الlaه عليه وaسلم falam yanhanaa nooma diidin bal baabkii kolley waa inoo dhammaaday in axaadiisuna dee daahirkoodi say tahay walow aan arkayna rasuulka ilaahay dee wax korkiina ama tadaa iska daysaan iyo haddaa iska daysaan iyo taasi lagama fahmayo in laga roon yahay waayo wax faa'iido oo ay leedahay oo meesha oo muxaqaqa ayaan jirin faa'iido muxaqaqa ay leedahay baanu jirin bal haweenaydiina taasi darar dee xaggii ladadii iyo wixii bay nuqsaameynaysaa ama meeshii kaba saaraysaa kamaala lado in dhibi uguma sugnaato taasi ay jirto oo laga roon yahay laakiin haddana axaadiistii dee daahirkoodii ficilkaasi dee waana marka ujeedooyinku ay tan yihiin inuu shay mubaaxa yahay weeye laakiin bal dee waa tanoo qoloyin ay kaba fahmeen zajrin waxaa inoo dambeeya oo baabka inooguba iman doono imika de abwaatan casharka inooguba iman doono casharka aan wadaynaa de intan aan dhammaynayno bal iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh taasoo in dalika alwa'd اlkhafiyu casrigi inta la weydiiyey waa xabaalnololin qarsoon oo kale oo dee daahirku yahay waciid ahaan bal waidad lmawudatu su'ilat baa raawi raaciyey oo bal matalan iyo taasi inuu dee wa'digii khafiga ahaa uu shabahayu laba mid yahay waana arrin nahyi keenaysa ama mancin keenaysa bal kolley xadiidkaas iyo xadiidkanu dee waan arki doonaa markaasna jamciga dib baan u ishaari doonaaye laakiin axaadiista bal meesha kuba timi waxa weeyaane kuwana daahirkoodu nahyiga uu yahay kuwana daahirkooda uu baaxada yahay siay culimmadu ku jamciyeen waxa weeyaanun wixii nahyi ku yimina maxmuulun cala tanziih waa karaaho maha taxriim xaddeed ma gaadhayo waxaa laga faa'iidaysanayaa karaahatu tanziih wixii idanku ku yimina macnuu xaraam aha weeye taasna markaa meesha kama saaraysa karaahadii ta kale kuma sugnayd ee macnuu waxa weeyaan shaygaasi idanku xaaraam maaha waa bannaan yahay uun ee kama saaraysa marka in nafy alkaraaha maha macnaheedu marka dee karaaha ahaantiiba dee talabadoodiiba ay isuguba imanayaan bal taasba weye taasi waa xaggii bal marka waxaan leenahay no dee waktiyadan dambe waaba tan waxaa la yidhaha taxdiid nasri iyo nasrigii oo xad looba yeelay iyo qayb kale oo dee malaa ka yar sahlan cibaaradu ka yar roontaayo tandiimu nasri nasrigii in la habeeyo iyo waxyaalo iyo waatan dee in kolkolin ama hay-ad iyo dawlad iyo waxyaalo laba wada farageliyaan oo waatan hadlayna imakana dee wasaaishii way tadawurtay oo imaka dee xubuub ama manculxamli loo qaataa waa jira irbada laisku mudaa waa jira wax bal matalan laga yaabaa raxmkii wixiiba meeshii laguma awdayay ama labada waxyaalo badan wasaa'il kala duwan baaba jirta wax bal matalan ay kaba cabiraan icqaam ama tacqiim oo ruuxii oo lagaba dhigayo qudradii injaabkaba meeshii lagaba saarayo wasaa'il kala duwan baa jirto dee kulli qaradku yahay uun nasrigii in la joojiyo ama bal matalan la xadeeyo taas uu yahay waana ti aan xalay sheegaya on lahaa bal kolley iyadoo taas buxuuث iyo waxyaala iyo kalaamkaasi iskaba badan yahay waxaa jirta in majaamicdii fiq ahayd iyo dee hay-aadkii cilmiga ahaa taas kolley ama buxuuث ayd meelahan ay kaba hadleen iyo qaraaraad kolley waatay nasii huseynaysa waayo buxuuث dee waa hadal dheere bal qaraaraad ay sooba saareen iyo dee bal taas iyo ay jiraan de waxaana iskaba jirta hay-aadkan cilmiga jira sida dee laba majmuc oo fiqigo waaweyn baa jira majaamic gaari way jirtaayo de waxa laga yaaba dalal kala duwan baa majaamico gaaro leh hindi oo kale majmac fiqigo waa leeyihiin oo kale oroba dee waxa weeyaan majmuc fuqaha shariica biamerika iyo dee kolley mala orobiya taasi waaba jirta lakiin laba majmucoo kolley dad badan kulmiye ayaa jira oo midi waa kan imaka majmuc lfiqi dawli magacan dambe ay uga bixiyeen oo ururkan almu'tamar alislaami taabica u ah waana majmع ka taabico oo ka almajmع الفiq الاسlاmي dawri oo maqarkiisu judo yahay juda balaa dee waa ismigu si uu saxa ku ahaan laha ma juda baan idhaahne waxa weeyaan juda bmacna shaardi kolle magaca asalka in taas maqarkiisu yahay kaasi waa mid iyaduna majmع الفiq الاسlاmي oo raabi markaa raabicaة الcaalam الاسlاmي tabac u ah ama qaybaheeda kaba mid iyada taa tabacua maqarkiisu makay labada majmacba way jiraan kolley dad aada u kala duwanna dee bal matalan way kuba jiraan oo walow dee awqaada qaarkeed dadku aanay isku wada mustawahin marka dawladdu ay dirtaan dad gaara oo dee acdaa ay dirtaan aanay laakiin muhimku waxa weeyaan un kolley waxa weeye dee sacuudiguna hay-atu kibaar alculamaa waa leeyahay iyadoo lajnat lfatwa daa'ima ama lajnatu daa'ima lilfatwaba taasna ay gaar tahay lakiin hay-atu kibaar alculamaa iyo dee kolkol iyaguna buxuutaasa intubana qaraaraad meeshan way kuba wada leeyihin majaamicda caynkaasna kolley faa'iidadooda weyne waxay tahay in dee fatwadii shaksiga ahayd kolley khadaba yeelan kartaa ruuxina waxyaalaha kaba qarsoomi kara waa dad kala duwan oo culimo ahaayo muddana wixii laga soo shaqeeyo buxuud laga yaaba sanada ama in ka badanba lasoo diyaarinayay oo dad weliba aqoon uleh loo diray oo dadkii weliba waxaana aqoonta ulahaa hadday dee dibi laga hadlayo dadkii adibadaah haddii dhaqaalo laga hadlayo haddii wax kale laga hadlayo dadkii bal xaggaa khubarada kuba ahaana loo yeedhayo si ay meel wixii uba suureeyaan marka dambena inta la niqaasho la niqaasho qaraaraad lagaba soo saaraya yaanay ijmaac ahaanin ummadeed oo dee kolley dad badan oo kaba maqan un baa jira ee haddana dee waa dariiq bal ijmaaceed bay noqono ama waxay noqonaysaa un fatwo jamaaci aho tii fardiga ahayd ee iyadoon dad aan wixii hagaag u wada ixaadayn oon hagaag u wada suuraysan oon bal matalan taas ahayd ay kaba hadleen ay soo saareen aad bay ugaba mudantao kolley waxay leedahay markaa qaraaraadkoodaas baan uga jeedaa taxgerin bay leedahay ee waxyaalaha bal matalan masaaisha ay baxsiyeen bal markaa iyadoo taas jirto bal in kolley malaha waxa qolooyinka ugu horreeyay baxsiyaha kibaar culamaa sacuudiga bay ahayd ba lakiin majaamicdoodna way kaba dambeeyeen ee majmacan in almuctamar ama majmac alfiqi dawli oo kale bal qaraarkiisii baan qodobadii waaba dee si aan cibaaradii ugu qaldamin halkan baa dhowr qodob oo arrintooda ahayd baan soo yar qoray oo waxay markay dee sheegeen waktigii la fadhiistay iyo ciddii iyo wixii bal adigu taas ayay hordhac ugaba dhigeen maqaasida zawaajka xagga shareecada islaamka waxaa kaba mida maqaasideeda waa waxyaalaha looga jeedo guurkaba waa alinjaab walxifaadu walxifaadu cala nawci linsaani dee taas waa mid waa in maaha uun istimtaac laysku raaxayso labadani shahwo ay wada gutaan ujeeddada weyni waa caruuri inay meeshaa ka beeranto taas baa qasadku yahay iyo tarankan insaaniga ama noocan insaaniga in laba ilaaliyo marka arrinku kaa weeye maqaasida waaweyn saa daraaddeed ma banaana maqsadkaas in meesha laga saaro oo arrintu ay noqoto sida shahwo la gudanayo uunoo la yidhaaho waxaan joojinaynaaba dee dhalmad iyo waxyaalahaasoo maqsadkaa meesha lagama saaro sababta ihdaarkaasi nusuustii shareecadna waa kaba hor imanaya iyo tawjiihaadkeedii keenaysay bal rasuulka ilaahi baa muxuu lahaa tana ka xuta markaa tanaasalo waaba ama dee fa inii mubaahin bikum اlumam oo arrintii keenaysay ahayd in nasligii la badiyo la ilaaliyo taas bay ka hor imanaysaa gees kalena kuliyaadkan shanta ah ee sharaa'icdu ay la wada yimaadeen maxaa kaba mid ah xifdu nasli saa daraaddeed ayaa waxay qodobadii alma qaraarkoodu ahaa wuxuu ahaa laa yajuusu istaaru qaanuun caamin yaxudu min xuriyati zawjeyni fi linjaab horta ma banaana qaanuun guud sida dee dowladaha qaar ay kuba dhaqmaan oo dee qaanuunka ay soo saaraan qaanuun guud horta maha wax shaksiya ee waa si guud qaanuun guud oo xadaynaya ama xad u yeelaya labadii zawj xorriyadii ay u lahaayeen injaabkaiyo inay dee wax dhalaan taas wax bannaan maaha arrin labaad yaxrumu istisaan اlqudrati cala linjaab fi rajul aw ilmara waxaa xaaraam ah awooddii uu ruuxu u lahaa injaab in meesha laga wada saaro waxay tacqiim ama ciqaam kaba cabiraan ama ragga ha noqoto ama dumarka haba noqotee haddaan daruuro sharciya oo dawaabideedii le meesha aanay iman qodob saddexaad oo dee iyadna yar muhim ah yajuusu ataxakum اlmuؤaqatu fi linjaabi biqasdi اmubaacadati bayna fataraati اlxaml waxaa banaan taxakum juزiya macnaa bal ama xubuubtii hala isticmaalayo dee casrigii waxaaba dhici karta mudaro xaggii ladadi de haweeneydii inay uguba sugnaato dee arrinkan bal dee xubuubtiina waa marka lakiin cid adibo oo de waxay taqaano wixiina muaqat loogaba jeeday in taxakum muaqata waa taxakumku meel gaada xagga injaabka ujeeddadu waa hakin iyadoo ujeeddadu ay tahay fataraadkii xamliga ama waqtiyadii xamliga in la yar kala durkiyo carruurtii la kala koriyo ama muddo mucayana la joojiyay haddii xaajo ay meesha muctabara sharcan ay timaado labadii zawjna wadatashigoodi iyo taraadugoodi iyo taqdiirkoodii meesha uu imanayo laakiin weliba waxaa taa raaciyeen bishardi an laa yatarataba calaa dalika darar kolkol baa waxaan isticmaalkeedu ruuxiiba dhib uu keenaya bishardi waa inaana taas darar ka ratibayn horta waa mid wa an takuna alwasiilaةu mashruuca wasiiladan loo adeegsanayaana masuulo mashruuca waa inay noqoto wa an laa yakuna fiiha cudwaanu calaa xamli qaa'im inaanay xadgudub lagu xadgudbayo xamli jiray oo wax lasoo ridaya meeshii aanay jirin ee dee waxaan jirin oo ka hortaguuna arrinka uu yahay cudwaan calaa xamli qaa'im marka ay bal umuuraha shuruuddaa la helo arrinkuna uu yahay waxa looga jeedo bal matalan ah fataraadka tabaacudkaas oo kale dee bal markaa waa wax bannaan bal waa qaraarkoodii khulaasadiisii waana bal waxay la tahay murti qaraaraadkii kalena wixii ay ahaayeenba weeye waana tan kuma kaaftoomayno masaladan iidaaxeeda iyo suuradeeda aan ugu kaaftoomayno baabu taxriimi wadci اlxaamili اlmasbiyati hada kani baabu taxriimi wadci اlxaamili haweeneedii uurka lahayd ee almasbiyati lasoo qafaashay hutageeda loo tago xaram nimadkeed macna waa maxay waa markii gaalo jihaad jiro ee dad gaalo laga soo qafaashay ay jirto zawj baabay lahayd ama si kalaabay uur u lahayd sabigii bay noqotay wixii hore waa go-ay nikaaxii hore iyo waxyaalahaasi wuu go-ay cid baaba bal matalan ama qismadiisii ay noqotay oo dee bal matalan ay tahay sabigiisii ama dee jaariyadiisii haba noqoto haddaba kol haddii xamli meeshii jiro xaram in loo tagaba loo taga xaramnimadkeed de haddii aan xamli jirinna iyaduna de waxa weeye in la hubsado istibra ay dhacdo oo bal inuu caloosheeda aanay waxba ku jirin ama raximkeeda la hubsado mooye iyadana xayd u kaba yimaado un mooye iyadana dee ma ma banaanaanayso sida xadiidkii kuba yimi walaa aami walaa gayru xaamilin xataa tustabra bxayda ilaa iyadana taasi ay dhacdo bal in raximkeedu aanay waxba ku jirin la ogaado iyadana dee kulankeedu iyo utageedu ma banaane bal taas buu baabkeedi yahay وxdثnي محمد بن المثنى قال xdثnا محمد بن جعفر قال xdثnا شعبة عن يزيد بن خmayر قال سمعت عبدالرحمن بن جuبير dadkan hore aan usoo yar aragnay aanay banaaninba يحadiث عن أبي عبدالرحمن بن جuبير oo taaبiعي oo ثiقة ah ayaa abihii جuبير buu kaba warinaya iبن نفyر جuبير iبن نفyr waa nin مkhadرma oo dadkii waaweynaa waqtigii rasuulkaba soo gaadhay ahaa waa taaبicun lakiin aabihina xataa nufayrkaasi waa صaxaabi can abihi can abidardaayi can الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam annahu rasuulka ilaahay ataa wuxuu maray macnaa yimi weeye ataa bimacnaa mara wey bimra'atin badnaa bimacnaa calaa uno ataa bimra'atin ay ataa calaa mra'atin wuxuu soo maray haweeney mujixin dhow macnaa way uur bay lahayd oo calaa baabi fustaadin khaymad dee waana waqtiyadaa jihaadada ay socdeen khaymad kadinkeed kuma sugnayd ama fusaad faqaala wuxuu yihi lacalahu waxaabuu doonaya dee nin baa saaxibkeeda ah markaa meesha lacalahu waxaaba laga yaabaa yuriidu inuu doonayo an yunima biha inuu asiibo inuu u tago la kulmo inuu taa doonayaaba lagaba yaabaa faqaala waxa idhi nacam ha faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu ihi laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an alcanahu inaan lacnado lacnan lacnad yadkulu macahu qabro qabrigiisa laba galo inaan lacnado jedow de haddii hore waan loogu sii cadaynoo taasaa uga joogsaday oo meeshii laakiin de waa ficilkan baan banaanayn weeye ficil aan banaanayn weeye utaga haweeney saasa loo taga markaa lacnad inaan lacnado qabriga laba gasha kayfa seebuu yuwarihu waa waxaan xamliga uu dhexal siinaya uga dhigayaa mid isaga dhexala wahuwa walxaal laa yaxilu lahu aanu u banaanayn tawriidkiisani kayfa seebuu yastakdimuhu wuu adeegsanayaa khaadim ugaba dhiganaya wahuwa walxaal huwa isagu laa yaxilu waa markaa waa wixii dee caloosha kuma jiray hadduu markaa dambe u dhashoba laa yaxilu lahu ay laa yaxilu lahu istikdaamuhu istiqdaamkiisaasi aanu u banaanayn bal laftigan gaadha xadiidka kolley nawowi baan sharaxiisa eegi doonaa وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadثna يزيد بن هاrون xa وxadثna محamed بن بشhاaر qال xadثna أbو daud أbو daud dayalisi weeye سulayman بن daud جamيiعا جamيicanna wuxuu wadaa waa imaamka يزيد بن هاrون iyo imaamkan kale abu daud ayaa labadooduba can shucbatay kaba wariyeen fي hada الإsناadi isnaadkaasoo wa bhada الإsنaadi oo shucbo intii ka dambeysay de inoogaba sugnayd ba kolley baabkuna intan buu kuba dhamaaday horta xukunka marka hore waa taan yar horreysiinay oo de waa xukunkii sharciga guud ahaanoo dadka iyada sabyiga ah ee lasoo qafaashay oo kale dee nikaaxa horiyo wixii way go-ayaane laakiin haweeneydu hadday xamli leedahay ilaa ay ka dhalayso in ciddii ay sahmigeeda kuba dhacday ama ay sahmigiisa ay kuba dhacday uu tago taasi wax bannaan ma aha waa mid haddii aanay xaamilo ahayna oonay uur lahayna ilaa laga hubsado raximkeeda bara'adiisa sa lagu hubsanayaana waa inay caadadii kaba timaado iyada taasna xadiid kale ayay inooguma timi yaanu kitaabka inooguma sugnaanin markaa iyada ma banaana taasi iyada waa xukum guud weeye waana halkan masaladan rasuulka ilaahina waa sababtuu doonayay inuu u lacnadoba ninkan haddii dee marka hore ay u horreysay in xujadii ay ku oganto wuxuu garanaya ay ahayd weeye laakiin de markaa hore kol haddii aanu waxaan u kaba jaahil ahaa cudurdaar buu yeelanaya ama xadiidka cibaaradan kayfa yuwarihu wahuwa laa yaxilu lahu kayfa yastakdimu wahuwa laa yaxilu lahu bal imaam nawowi sharaxa waanu yar dheereeye kolley waana sida uu dooranayo qadciyaad sida kuma fasirayno wax baadilu kaba soo qaadaye wuxuu leeyahay ujeeddadu waxaa dhici kartaba haweeneydii oo xamligiila hadduu uba tago inay wilaadadeeda ay dib dhacdo gaadho lix bilood iyo wax kaba sii sarreeyay intii ay dhali lahayd baan ujeedaa markaa taasna waa dee ruuxu hadduu haweeney la kulmo uba tago oo laga so ay ka soo wareegto waqtigii uu la kulmay lix bilood iyo wax ka ziyaadsan ilmahaas dee haddaan wax maanico wax hor joogsanayaa jirin sida halkan oo kale waa ilmo loo tiirin karo loo nisbayn karo dee lix bilood wixii ka yarbaa ilmo dhami kuma dhamanayo dee aan saqdiya waxaas ahayn oo ruuxa loo nisbeeya ayaa dee ama ma hareeraya yidhaahaan bal wuxuu leeyahy inuu dib dhacaa dhici karto suurtagal ay noqoto in la yidhaaho haddii uuba tegey ilmahan isaga ayaa dhalay ay ixtimaal tahay waxaana bal matalan taasi waa mid waxaa kaloo suurtagala dee ixtimaal jiro de haddii xamli meesha muuqdi jiray in cid ka horreysay xamligan ay lahayd marka waa isagu siduu ku tawjiihinayo haddaan qadarno ilmahani inuu saabigan soo qafaashay xaggiisa uu kaba matalan uu isagu kan xaggiisa kaba yimi oo kani isagu ahaa kii dee dhalay wuxuu noqonayaa walad uu leeyahay oo dee ay tahay inay isdhexlaan oo isagii loo nisbaynayo haddii la qadaro inuu cid kale saabiga hortii ay xamligani jirayna waxaa meeshii noqonaysa inaanay isdhexlin oo wax qaraabo oo ka dhexeeya labadoodii maba jirtee laakiin dee mamluugiisii buu noqonaya ina amadiisii ayaaba dhasho mamluugiisii buu noqonaya bal marka waxa weeyaan arrinku ay tahay kayfa yuwarihu wahuwa laa yaxilu lahu haddii dee isagoo cid kaleba ay dhashay isagii intuu iyadiina uba tago ilmi isagii sidaa lagu haleeshiiyo cid aanu isagu dhalin waa uu dadkii kale ee warasadiisa ahayd wixii la qaybsamayo o cidhiidhiyayo uu dhaxalsiinaya wax banaanna maaha inuu ruuxaasi irtigiisii kasoo qayb galo hadday dhacdo in xamligan isaga loo nisbaynayo dee bal matalan uuna arko cid kale inay ahayd uu addoon kaba dhigtuu adeegsadana dee waaba ilmihiisiyo ixtimaalkanaa jiro isagiina dee inuu adeegsado umayba addoon oo kale u kaba dhigto isagoo ilmihiisii ah taas marka labadan xaalee ixtimaalada jira ayay tahay si aan waxyaalahaasi uba iman in dee loogaba fogaado balo isagu waa siuu isagu yidhi hadal buu soo naqlinayaa qaadiciyaado waa bal hadda qaacadiyo daciif iyo batil buu kuma tirinaya lakiin qolooyin kale waxay leeyihiin xamligii dee xamli daahiruu ahaa isagii mid xaggiisa kaba yimi ma ahayn laakiin waxay leeyihiin kolley xamligan waa say dee kaba cabiraan ibn اlqayim iyo ama hortii qordubi iyo ay kaba cabiraan utegitaankan iyo kulankani waxaa dhici karta yaanu iyaga ilmihii loo teerinin oo wax isaga ka abuurmayba yaanu noqonin ee laakiin ziyaado oo kale uu isaga uu kuba kordho waxyaalo ama samciga ama basarkiis iyo waxyaalo arrintani ay sababba uba tahayoo ilmi uu noqdo kolley yaanu isagii cid kaleba haba dhashe laakiin juz isaga kaba midoo arrintani inuu kuba sugan yahay oo dee taasna geesna dhaxalkii kama keenayo oo dee saa kuma dhaxlayo oo isaga dhaxalkii me wuxuu kuma soo gelaya maha dhinac kalena qeyb isagii kaba mida kuma suganoo waxaa dhici karta markaa in laba yidhah dee istiqdaamkiisu aanu banaanayn bal waxaan ku yardaynaya ixtimaalaadkana wuu sheegay waa barkood say yidhaaheen macnuhuna waxa weeyaanuun haweene xaamilo ah oo masbiyaa wadcigeedii ma banaana dee sa haddii kale haweeney kaleba xaamilo urlaba wadcigeedii ruuxa haddii dee nikaax faasiya ama wax kaleba iyo aan u banaanayn dee ciddii aan lahayn xamligaas baabu jawaazi lghaylati wahiya wadcu lmurdici wakarahat wakarahati اlcazl kale waa axaadiid isku dhow dhow wuxuu u baab yahay oo baabkani u baab yahay alghayla ama alghiila banaanideeda ay banaan tahay maxay alkayla tahayna wahiya wad lmurdic sa dee ninkii horeba aan kuma soo aragnay haweeney ilmanaas ku duwaysay inuu ninkeedii la kulmo xaaraan ma aha jaahiliyadii carbeed baa waxay odhan jireen waa dhib bay keenaysaa ilmihii bay dee waxa weeyaan caanahan baa caano fasaad la-ah oo isagii calooshiisiibaa wax faasida ay gelayaan oo waa weydoobaya waa ku xanuunsanaya bal caqligiisii baaba dhici karta inuu wax yeelo oo kolkol bay kuma ammaani jireen inaanu dee ninkan aabihii uu maqnaa ilaa naaska laga daynayay oo saasaaba hado adadaygan iyo waxan iyo waxa ugu maqnaa aabihiiba dee ilaa naaskii laga daynayay hooyadii ismay aragba marka haddaba taasi dee kolleyna waa waxyaala iyagu lama iman jireen wax la caddayn karoo la sugi karana maaha markaa bal banaanna ay banaan tahay ruuxii inay uga banaan tahay iyo wakarahati alcazli cazliga karaahadiisi oo dee iyadaba ta aan kaba soo baxnay وxadثna khلف بن هiشhاm qال xadثna mالك بن أنس xa وxadثna yaحyى بن yaحyى واللفظ lah qال قرأت عalى mالكi maعnaa waxa weeye khلف بن هiشhاm ninkaa مqriga ahaa iyo yaحyى بن yaحyى التmيmي labadoodanba malik bay xadiidka ka wariyeen midna qara'tu calaa malik buuhi oo qira'a ahayd midna dee waxaaba muuqata si wax lafdigiisa uu kaba maqlay xadaثnaa malikun malik laakiin uu ka warinaya xadiidka labada dariiqba can moxamed ibni cabdiraxmaan ibni nawfal can curwata can caaishata moxamed ibni cabdiraxmaan ibni nawfal inayn marar soo aragnay oo curwadan yatiimu curwana waa la yidhaha abulswadna waa la yidhaahaa bal kitaabkana intaba waa uwada ku wada yimaadaaye iyo kutubtabe curwa can caaishata can judaamata binti wahbin اlasadiyati caaisha uma almu'miniin maanta xadiidka waxay ka warinaysaa saxaabiyad kale waa judaama la yidhaah waa haweeney iyaduna dadkii hore ee hore islaamka uu degdegay ahaa hore waana hijrootay iyadiyo reerkooday laba hijrootay bukhaari me muslim bukhaari riwaayo kuma le muslim iyo kutubtan sunanta ee afartaana xadiidkan imaka inoo soo socdo ayay kuba leedahay haweeneydan ninkii صaxaabiga ahay cukaashat bnu mixson horena aan kitaabka uguma soo aragnay ninkaas baa dee malaa hooye ahaan bay walaalo ku ahayn labada magace aabbo isku mid maahayn annahaa samicad rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm waxay maqashay rasuulka ilaah yaquul xaalu ku qowlayo laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an anhaa inaan dadka ka nahiyo can اlghiilati ama alghaylati labadaba way kuba dabdiyaan qeyntoo la kasriyo walow ay tan horreysiiyaan hiila kolkol algheylna waa la yidhaahaaye kaylada inaan ayaan inaan dadka u diido ayaan ka nahiyay kayladna waa maxay waa haweeneydii oo ilmanaaskii ku duwaysay inuu ninkeeda u tago bal taas kolkol kiilada ama kaylka waxay kaba cabiraan haweeneydii oo intay ur leedahay haddana ilmihii naaskii ku duwaysaa intaba waxay leeyihin labada xaalaba ilmihii uma fiicna yidhaahaan darar iyo dhib bay u tahay bay odhan jireen haddaba taasaan doonay inaan dadka u diido idhaa warsaa dee carruurtii aanay dhibi ugaba iman loo ilaaliyo waxa bal intaa naaska lagu duwayo dumarkii iskaba daaya xataa dakartu rasuulka ilaahay muxuu yihi laakiin daasdayna waa akhbaartoodii waxay odhan jireen ilmahay daciifinaysaa dhib bay kuma keenaysaayo bal matalan taasay odhan jireen ilaa aan xusuustoon ogaaday ana ruuma reer ruum iyo wafarisa reer faris yasnacuuna dalika nimankaa dee dawladaha waaweyn ee dadkooduna xooggaa leeyahay ayaa iyaguba waxaa way sameeyeen kiilada kiilada ama way la yimaadaan dumarkoodii way iskalaba kulmaan oo falaa yaduru awlaadahum carruurtoodii waxma yeelaan dee dadkuna marka la eego xagga khilqad iyo abuurka waa isla mid weeye caadaad iyo waxyaalaha kul kala dunaadeen dee kol haddaan iyagiiba wax yeelin inagina la mid baan nahay oo waxani waa hadal la yidhi uune markaa ilmihii waxbama yeelayo oo markaan arkay dadkaasoo aan iyaga dee waa ijtihaad rasuulka ilaahay aan iyagii wax yeelin marka dee waxaan iska daayey nahyintii aan nahayn lahaa qala mslimu mslim ba wuxu uhi ama khlfun faqala can judamata اlasadiyaةi waصaxiixu ma qalahu yaxya bidali ujeedadu waa maxay haweeneydan judama isagu khalaf meahay yaxya bnu yaxya wuxuu ku wariyey daalkii aan muhmalada ahaa ama aan dhibicda lahayn laakiin khalf ibnu hishaam ba wuxuu ka dhigay addaal almucjama ayuu kaba dhigay waxaana saxiixay leeyihin waa addaal almuhmala inuu magaca dabdigiisu yahay judama ee judama aanu ahayn xadaثna cubayd لlahi بn saciidi ومحamed بn abi cmar qala xadaثna اlmqriu cabd لlahi بn yaزيid qala xadaثna سacيid بn abi ayuba qala xadaثanii abوlأswad eeg markii dhawed waa kii mحamed iبn cabdiلرaحman iبn nawfal ina yidhi imaka kunyadii buu ku heednay halkan abوlأswad ninkii mحamed iبn cabdiلرaحman un ee uu malik markii ka warinayey ayaa سacيid iبn abi ayub ka warinaya xadiidka can curwata can caaishata can judamata binti wahbin اkti cukaashata cukaasha ina mixson baa la odhanaye ee markaa hooyay walaalo ku ahaayeen qaalat xadartu waan xaadiray rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baan u imi fii unaasin isagoo dad dhexdood kuba sugan baan anigu u joogay oon laba joogay oon u imi walxaal wa yaquul uu ku qowlayo laqad hamamtu waxaan hamiyey oon ku hamiyey an anhaa dadka inaan ka reebo can ilkiilati kiiladaas oo dee kiiladu xadiidka wixii looga jeeday an yujaamica imra'ata wahiya murdic taasba weeye ama an turdica almar'ata wahiya xaamila laguma fasir taa dawaana taa aan idhi carab baa markii hore waxaan way iska dhowri jirtay in ilmaha dhib ay u leeyihiin bal adibadoodii waa caano fasahaday bay odhanayeen caanahaasani markaa ilmi umama fiicno dee kolley taasna way jirtay waa waxa hadalladoodii kuwa badnaa in ruuxa aan dee taas la jaqsina caano saas aan jaqina malaa waabay dee ruux adadag oo markaas taas bay ka dhigi jireen haweeney dhashay ninkii macruufka ahaa ee ta'abada sharan halaa dee ninka kutubta naxwada waxyaala aqrisay shawaahidda naxwada ay usoo qaataan kokol ashcaar uu leeyahayna way jirtaa magaciisii dhabtaa maahae ta'abada sharan waa ficil dee magac ahaan uba yimi oo malaa hooyadii oo la weydiiyey oo la yidhi me may tidhi ta'abada sharan macnaa ta'abada wuxuu kilinkilada gashaday weeye sharan sefo waata waa nin dee jaahiligii ahaayo fataak ahaayo orod badnaayo kolley dee aadna u digtoon ahaa ta'abada sharan inu carufooye ayaa hooyadii baa malaa kolley waxunbaa lala soo qaado oo la weydiiyo iyadaa ka warramaysay dee waxay leedahay waa san geesinimadan iyo baraarugsanidan iyo digtoonidan iyo waxyaalahan ayay u tiirinaysa maxay tidhi maa xamaltuhu tudcan walaa wadactuhu yatnan walaa ardactuhu giyalan ama gaylan walaa abadtuhu miaqan oo hadal kutubta hadafkay kuma soo aroortaana loqo macnaa waxay leedahay maa wadactu maa xamaltuhu tudcan markan uureysanayey tudcan iyo udcan ba way yidhaahaan waxay dee iyagu jeclaysan jireen oy ammaani jireen haweeneedu markaa duhriga bilowgiisa ay tahay hadday ureysato ee duhrigoo soo dhama sii dhammaanayo xaydkiiba dee uu markaa bilaabmayo ama dee taas awakhira duhri ayay ka dhigi jireen in kolley khalal iyo nuqsaan arrinta ay ilmi u leedo waxay leedahay saa kumaan ureysan wadci kumaan ureysan walaa wadactu yatan yatna waa dabakeenka oo dee isagoo dabakeen malaa taase maan dhalin caadi buu u dhashay bay leedo walaa wadactu walaa ardactu kiyalan waa tan maan jaqsiin caamadee iyadoo ninkaygii ii tegayo caanaha caynkanana maan jaqsiin walaa abadtu miaqan maan seexin isagoo cadhaysan oo taasoo kalea hadee waxaa soo naqliya mubarid oo kale kaamilkiisa u leeyahay miaqna kolle mael baa jira ana miaq may ana taiqun wa anta miaqun fakayfa natafiq bal matalan miaqna waa ruuxa qaliil lixtimaal ama maqiidka oo kale ayay waxay soo naqayaan haweeneyda alkharqa ama doqontii oo kale ilmeheydii isagoo gaajaysan ay dhici kartay inay intaa inay u kacdo ay naaskii ku duwan diidayso ayay dee isagoo gaajaysan bay doontaa inay seexiso mahdiga ama dharabtii bay ku lulusheeyo markuu wareero ee dee saas ayuu si kuba gama isagoo dee maqiidoo cadhaysan ama alkayisa waa tan dee iyadu ay isku sheegaysay ee intay dhargeyso ayay u heestaayo taasaa dee ta keenta faraxaas iyo dheragaasiyabaa jidhkiisii wada gaadho sidaasoo kuma seexda waxay leedahay haddaba anigu isagoo ma iqaasa oo dee taasa sidaasna kuma anseexina dee taas baa markaa adodaygan iyo waxan iyo waxyaalaha ugu wacan oo adigu way ammaani jireen marka aan waxaan lalaba iman waxa kalena waxay ku arki jireen nuqsaan iyo khalal bal ruuxa xataa caqligiisii inay raad kuma yeelanaysay u arkayeen haddaba rasuulka ilaahay muxuu yihi dee arrimahaasaa jire waxaan ku hamiyey an anhaa can ilghiila laftiga haddaan dii ku celiyo maa xamaltuhu tudcan wadcanna way noqotaa walaa wadactuhu yatnan yatnina waa dabakeen baan nidhi taas baa yatni ay dhahaan walaa ardactuhu giyalan oo waa tan aan hayno waa xadiidkaba inooguma sugan walaa abadtuhu maiqan oo taasna isagoo maiqana maan seexin haddaba muxuu yihi fanadartu fi rumi warafaris reer rum iyo reer faris baan eegayo faidaa hum yugiiluuna awlaadahum waxun baabad arkay caruurtooda inay siiyaan tan yuqiiluuna haddii la yidhaha akyala rajulu ama akaala rajulu waa ninku haweenaydii marka uu tegaya iyadoo naas kuma duwaysa iyagoo ficilkaa samaynaya oo dumarkii oo naas caruurtii ku duwayo jaqsiinaya haddana iskala seexdo oo la kulma falaa yaduru awlaadahum dalika shayan waxna mana yeelayo taasoo caruurtoodii de markay waaweynaadaan iyo taasan carabi ay tidhi wax alla wuxuu yeelayaa ma jirto saasaan deeta isagama daayo ujeeddadu wax sugan maaha ee waxyaalaha dadku ay leeyihin waana shay iska jaa'izo weeye marka uma saaluuhu can اlcazl cazligii bay weydiiyeen faqaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam dalika alwa'd اlkhafiya cazligu waa xabaalnoololin qarsoon weeye taas buu yihi kolley waa ta aan soo aragnay cazliga xukumkiisii sheekuna karaahu kaba cabiray wa'diguna waa dee hablaha ayay iyagoo nool barhkood maaha dhammaantooda ay aasi jireen barhkood ceeb ka baqad bay ahayd barhkood caynimo ka baqadkeed bay ahayd kolley muddadna may dheerayn oo maaha wax boqolaal sannadood socday waayo ninka ugu horreeya la yidhaha carab waa bilaabay ceebka carab baabuu ahaaye bilaabay iyo waxa weeyaan dee islaamnimadka waa soo gaadhay islaamnimadka wuu soo gaadhay bal nin reer tamin buu ahaayo waa islaamay isagoo islaamnimadkii waa soo gaadho marka waa muddo waxay socotay ee kuwo kale oo iyagu inanta ay maqlaan waalidkeed inu xabaalnoloniyo intay u tagaan qaadi jiray oo korin jiray bal hadday doona intay wax siiyaan saa kagaba furan jiray rag saasna way jireen oo dee sacsacyo ay kama dahan ninka ay reer ahaayeen ninkaa hore la yidhaha uu bilaabay qays ibnu caasi bal haddaba in wa'digu kaasba weeye macnuhuna waxa weeye halkan waxa wa'di casligii loogu magacaabay way isshabahayaanoo wadigii waxaa ku sugan tafwiit ulxayaa waa wax la dilayo nolol la tegsiinaya kuma sugan taa kalena dariiqii de waxay ku beermi lahaayeen oo la hor joogsanayo dhinacaasi iskaba shabahayaan ee maaha dee inay isla xukmiyiin oo midna waxa jira oo la dilayo weeye midna waxaan jirin oo la leeyahy yaanu ahaaninba weeye wax kaloo la sameeyey maba jirto oo bal matalan markaa xaggaasi mushaabaha jirtaa ee saasun baa macnuu yahay maaha wax kaloo imaka tan inay labadaa dhinac iskaba shabahayaan oo taas weeye waa mushaabahadaas dalika alwa'd اlkhafiy saad cubaydullahi fi xadiiثi can اlmuqri wahiya waid اlmawudaةu su'ilat dee waana takalay kaba hadlaysa aayaddu وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna yaحya بn isxaaq qala xadaثna yaحya بn ayuba can mحamed بn cabdiلرaحman بn nfri الqurashiy وabulaswadki can curwaةa can caaishaةa can judamata binti wahbin ila asadiyati anaha qaalat samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam fadakara wuxuu sheegay bimili xadiiثi سعيد بن أبي أيوب محمد بن عبد الرحمن maanta يحيى بن أيوب baa ka wariyey markii horena سعيد بن أبي أيوب marna مالك baa kaba warinaya haddaba xadيiثkii سعيid imakaan kaba soo baxnay ayuun buu lafdiga kana la mid yahay oo maxay ah في العزل والغيل labadii xukن ba cزlgii iyo غiiladii لakiن غayr أنه qاaل الغyاal halkii الغيilati ayuu الغyاal yihi waana isla macnown xadaثnي محamed بن cabdاللahi بن نmayri وزhayr بن xrb wlfd لبن نmayri qاala xadaثna cabdالlahi بن يزيد الmqburiy saasa i taala almaqburiy waa dhici karta idinkana qaybo inay taasi u taalo lakiin kolley waa taصxiif de nusqooyin badan oo kala duwan oo muslima haba dhace lakiin waa taصxiif iyo khaطأ weeye waa almqriu baan mar dhoweydba soo haynay imakan zaada cubaydullahi fi xadiiثihi can اlmqri'i waa ninkaasi weeye cabdullahi bn yaziido waa almuqri'u weeye halkan way dhacday nusqooyinka qaarkood aniga way i taalaa qaar kalena way dhacday lakiin waa khada weeye حدثنا حيوة قال حدثني عي- عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده أسامة بن زيد بأو الرمي سعد بن أبي وقاص والدك عمرو والدك وسعد ووحو ugu waramay أن رaجuلا nin baa jaaءa yimi ilىa rasuuli الlahi صلى الlaهu عليه وasلم faqaala wuxuu ihi inii aczilu can imra'atii anigu cazli ayaan la imaadaayo haweenaydeyda ee wixii bal matalan taas markaa aan kulano wixii bal matalan ahaa soo baxaya ama manidii ayaan dabaddaa iskaga daadiyaa faqaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu عalيyه wasalam lima tafcalu dalika arrinkaa maxaad u samaynaysaa faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu ihi ushfiqu waxaan u cabsanaya calaa waladeeda waa sidii iyagu ay qabeen ilmaheedaan u cabsanaya ilmahayna isku duwaysaa kaas inay dhibi soo gaadho ayaan uga baqanaya haddii xamli iyo meeshii ay yimaado aw calaa awlaadiha ama caruurteeda ama xataa dee ay dee raximkii ay gasho ama waxyaalahan manideeda ba ay gaadho halkaa aw calaa awlaadiha faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam low kana dalika daaran haddii dee la kulankaa haweeneedii oo murdica lala kulmayo uu waxyeelayo caruurtii ay naaska ku duwaysay dara farisa wa rum reer farisiya reer rumba way isticmaalaane reer farisiya reer rumba arrinkaasi wax buu yeeli lahaa oo wuu dhibi lahaa waqaala zuhayru fii riwaayati in kana lidalika haddii wax kale aanad u samayneyn ee waxaad casriga ula imanaysaa ilmahaad u baqanaysa inuu yahay falaa waxba dee taa ha samaynin iska caadi waxba uma baahnid haddii dee wax kale aad u samaynaysa halkeeda lakiin arrinta hadday tahay darar aad ilmaha ugama baqanayso darar ma jiro ee falaa ma daara dalika eg ficilka dara yaduru daran ama duran iyo daara yadiru oo daaca yabiicu laba mid ah waa isla macnown daara yadiru dayran ma daara dalika farisa reer faris waxa weeyaan kaasi ma dhibin oo wala ruma arrinka aad sheegaysaa reer faris iyo reer rumba iyagu waxyeella dee waanay laba yimaadaan bal xadiidka ta inooguma sugan algiira inay bannaan tahay waayo rasuulka ilaahay waan kama dadkii umuu diidin sababtiina waa kan caddeeyeyba waxaa kaloo iyada inoogu sugan rasuulka ilaahay kol aduu arrintan eegay ummadaha kaleo dadku dee abuurkiina waa islaba mide ijtihaadku inu kuma banaana maha dee waa kan iyagu eegay oo markaasuu arkay kol hadaan iyagii waxyeelinde dadkii kalena waa laba mid muslimiintana waa la miday inaanay waxyeelahayn oo bal ijtihaadkuna inuu kuma banaan yahay rasuulka ilaahay uma banaanaa dee khada un baaba lagu sugnay ijtihaad waa ijtihaadi jiray lakiin wixii khada un baan isaga lagu sugahayn wallahu subxana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatuub ilayk